hay-adda gurye samo oo ay aasaaseen dhallinyaro soomaali ah ayaa sannadihii ugu dambeeyey ka shaqaynaysay dhismaha qoysaska cusub ee soomaaliyeed halka lamaanaha ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ee dhallinyarada ah ay siiyeen tababaro ku saabsan hanaanka suuban ee dhaqanka qoysaska sannadihii lasoo dhaafay waxa ay guurwadareed ugu sameeyeen gudaha soomaaliya dhallinyaro qabay baahiyaha gaarka ah kuwaas oo iminka qaarkood ay carruuri u dhasheen halka sanadkan cusub ay qorshaynayaan dhismaha qoysas cusub farxiye muxiyidiin yuusuf oo loo yaqaano farxiye lama filaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda guryasamo ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o eeda cabdicasiis barro waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu ku yimid dhismaha hay-addan iyo sida mashruucan ay ku bilaabeen
kowda luuliyo laba kun lix iyo toban ahdaafta ama ujeedooyinka loo aas-aasayna waxay ahayd in wax badan looga qurxiyo ama looga saxo qoysaska soomaaliyeed iyo qoysaska islaamka ujeedooyinka runtii aan u taaganahana waxaa qayb ka ah in lagu saxo qaladaad badan oo haysta qoysaskeena oo igu horeyso ama ay qayb ka tahay cilaaqaadka qoysaska sidoo kale waxaan xooga saarnaa intaan qoyska la dhisin ka hor doorashooyinka iyo sida ay tahay dhallinyaradu marka ay isxulanayaan meelaha ay tahay muhiimka inay wax badan ka egaan inkastoo dooqa lagu kala duwan yahay haddana waxaa jiro waxyaaba laga midaysan yahay oo ay tahay in qoysaska lagu dhiso ama ibafur looga dhigo dabcan guriga markii la dhisa kadibna wuxuu u baahan yahay xuquuqaad iyo waxyaaba mas-uuliyaad ah oo ay tahay qof kastaahi in yacni mas-uuliyadda si gaara shakhsiyan u saaran uu qayb weyn ka qaato si marka loo baraarujiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada waayihii dambe dee dalkeenna kama jiro sidaa og tahay baa xarumo looga hadlo arrimaan ama xarumo maaragtay tababaro lagu siiyo qoysaska sidaa la ardigeed waxaa maxaa la yidhaahdaahi door muhiima ka qaadanay sida maaragtay lagu dhisi lahaa qoysas wanaagsan kuwa dhismayna ay u noqon lahaayeen kuwa sii jira oo baraar iyo barwaaqo ku noolaada waa garta marka lamaanaha aad isu aroosinaysaan ama aad aqalada wada dhisaysaan ma adinkaa isu doora mase iyagaa isdoorto dhaqaalaha ayaad ka saaciidaan
horta waa laba waa laba siyo midna waa midaan kuu sheegay waxaan ka shaqaynaa waxyaabaha tababarada oo yacni lagu dhisaya dee dadkii ayaga isxeshay ee guryaha dhistay in wax badan looga hago midna waa arintan gurwadareedka oo aan ku talagalnay sanadkii mar inaan qabanno lamaanaha dabcan arintan laga saaciidahay annaga isuma soo xulno waa laga yaaba dadka qaar inay aaminsan yihiin inaan anaga isku soo doorno balse dadku waa dad iyaga isdoortay waxa ugu muhiimsanaya annaga aan ka saacidno waxa weye inaan u fududeyno sidii maaragtay ay isu heli lahaayeen ama ay isku hanan lahaayeen waxa ugu weynee aan ka saacidnana waa dhaqaalaha iyo saan kuu sheegnay tababaradaas oo dee gurigu markuu dhismo wuxuu u baahan yahay waxyaaba uu kusii ku tiirnaado runtii inagana hadda hay-ad ma nihin oo dee yacni qarashaadka meel kale kasoo gala ee yacni waxaan hordhignaa bulshada soomaaliyeed iyo dadka maaragtay aan u aragno inay arrintan wax weyn ka geysan karaan shirkadaha qayb ka yihiin waana uga mahad celinaya runtii cid kasta oo maaragtay qayb ka qaadata arrintan khayriga waan aaminsanahay in wax badan ay muhiim u tahay fursadna u tahay dhallinyarada soomaaliyeed si gaara waxaan diiradda saarnaa ama aan doorkooda aan isleeyahay waa la gabay dadka baahiyaha gaarka qaba sababtaan u dooranana waxa weeye dadka baahiyaha gaarka qaba runtii baahiyaadka annaga aan leenahay oo kale ayay leeyihiin waxay xaq u leeyihiin dhismaha dabcan qoysas iyaga ku qanacsayihin oo raalli ka yihiin dabcan laba qof oo iyaga issoo xushay oo de qof baahi gaara qaba iyo qof yani maaragtay aan baahida qabin isaga uu soo xushay baan inta badan waxaan isku daynaa inaan ka qaadano anaga kaalinteena nooga aadan inaan la fududeyno dhismaha qoyskaas si inagana ajir aan uga helno iyagana ay u helaan farxadda ay ku nool yihiin lamaanayaasha kale ee soomaaliyeed waa tahay farxaya laakiin qudhiina dhallinyara tihiin barnaamijkan dadka wada markii la fiiriyo iyo sidaad u howlgalaysaan sidee ku timid fikraddan iyaasa iskalaha hal abuurkeeda in qoysaskii soomaaliyeed tababarada laga dhiso guryihii burburaya la yareeyo kuwa cusubna dib guryo loo yegleelo cusub arintaas sidee ku dhimid fikirkeedan iyaa iskala aad ba mahadsantaa horta waa su-aasha inta badan u malaynaya in bulshada soomaaliyeed isla dhex marto si gaara aniga shakhsiyan in badan la iweydiiyo guryasamo markii laga hadlayo dadka guryasamo dhisay waa dad reera leh badankood aniga iyo qof kalaa laga yaabaa oo yani iskaabula inuu ku jiro laakiin sida dhabta ahi dadka inta badan hadda maamulka leh golaha dadka ugu sarsareeya ah waa dad reera leh waa dad fahansan qiimaha iyo qiyamka qoysaska ay leeyihiin waa tahay laakiin marka dhinaca kale la eego durbaba waxaa la isweydiin karaa markii laba qof ay timaado oo isi soo fahmaan oo la rabo nolosha in laga saacido oo guri loo dhiso waxyaabaha aad goonida uga qabataan ma gurigiibaad u gogashaan ma lacagiga arooskaaad ka bixisaan waxyaabahaad sida goonida uga taageertaan maxay
dhammaan horta labada qof marka hore yani xogtooda in la helo oo yani dadka laftirkooda isku isku mabda maaha oo dadka qaar baa laga yaaba ujeedooyin kale inay damacsan yihiin ko horta waxaan baaritaan ku sameynaa labadan qof xogtooda inay xog saxa tahay markii xaqiijin laga soo helo xogtooda lasoo xaqiijiyo waxaa anaga aan ka saacidna waxa weye kow dhismihii guriga iyo dabcan maalinta wixii aqalgalkayo waxaa ku bixi lahaa gurigii waxyaaba waxyaaba badan oo ugu muhiimsan tahay in yani xitaa haddaan awoodi karno waxaan isku daynaa inaan shaqa abuur u sameyno waxaa ilaahay xamdigiisa in sanadka hore laba kun labaatan aan dhisnay shan qoys shantii qoys maanta afar ka mid a owlaad ilaahay ugu deeqay oo runtii hadallada saameynta leh annaga nasii dhiirigeliyay qayb ka mid tahay in dhallinyarada qaybtooda na yiraahdeen markay wiilal iyo gabdho u dhasheen indhaa noo samayseen oo runtii yani shidaal aan kusii shaqeyno noo noo noqon doono insha allah sanadkan ko labaatan waan rajeyneynaa inaan intaa in ka badanba ahirgelin doono inteena aan ugu horeeya iskaabulodaha ayagan in guryo khayr qaba ilaahay u sahlo baan ugu duceynaya insha taasi waxay ahayd farxiye muxuudiin yuusuf oo loo yaqaano farxiye lama filaan waxay muqdisho ugu warantay waryaheena cabdulcasiis barrow